دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah laba ruux ayaa ku dhimatay goob macdanta laga qodo oo kula soo duuntay qaybo ka mida dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan haweeney ayaa nin ganacsado ahaa ku dishay magaalada muqdisho jufo ka tirsan beesha side ayaa nabadoon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday walaayada islaamiga ah ee gedow walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka ku dhowaad toban ruux oo kenyaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mida dalkaas
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran laba ruux ayaa ku dhimatay goob macdanta laga qodo oo kula soo duuntay qaybo ka mid a dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax
wararka naga soo gaaraya degmada gibile ee uu ka arrimiyo maamulka isku magacaaba somalilan ayaa sheegaya in laba nin oo macdan qodayaal ay ku geeriyoodeen kadib markii uu ku soo dumay god ay macdan ka qodayeen labada ruux ee ku dhintay godka kusoo dumay ayaa lagu kala magacaaba mawliid cabdi iyo nimcaan cismaan calow waxayna ka mid ahaayeen ragga ka shaqeeya godadka laga qodo dahabka ee deegaanadaasi mid ka mid a ragga macdanta ka qodayay godka dumay ee sababay dhimashada labada ruux oo warbaahinta uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen ayaa sheegay in si lama filaan ah uu godku u soo dumay labadaasi ayaa gudaha ku jiray inteena kale dibadda ayaanu joognay meeshii oo soo duuntay oo isku baaba'day un baanu aragnay ilbiriqsi ayay ahayd daymada aan daymoonay iyo gariirka meesha ka baxay ayuu yidhi midka ka mid ahaa macdan qodayaasha sidoo kale ruux ka mid ahaa ragga macdanta qodaya ayaa sheegay in labada nin ee dhintay uu midi gudaha hoose ku jiray kan kalena uu meel soo ka taagnaa kadib markii uu gebiga buurta dhaqaaqay oo isku dayay inuu ka kala badbaadiyo sidaana ay ku dhinteen labadooduba xildhibaan mursal maxamed jaamac oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada gibile oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la soo saaray meydka islamarkaana waxaa loo qaaday magaalada gabiley howlaha qodista macdanta dahabka ee deegaanadaasi ayaa labo ilaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa lagu qiyaasay in ka badan kun godod oo kutigooda dahabka shirkado ogolaanshiyo ka haysta maamulka somalilan iyo dad u badan muruqmaal ayaa ka qodata dahabka sida uu warbaahinta u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada gibiley maxamed amiin cumar cabdi si kastaba intii uu deegaanadaasi ka bilaabmay howlaha qodista dahabka waxaa la sheegay in saddex dhacdo oo sidan oo kale ah ay dad naftooda ku waayeen ay deegaanadan ka dhaceen sannadihii lasoo dhaafay haweeney ayaa nin ganacsado ahaa ku dishay magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa ka waramaya ganacsada soomaaliyeed ayaa lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan dilkan ayaa geysatay haweeney taasoo ganacsadaha ku dishay goobtiisa ganacsi oo ku taala seebiyaano dilkan ayaa sida ay sheegeen ehelada salka ku haya muran u dhexeeya haweeney ganacsata ahayd iyo ninka la dilay oo ganacsada ahaa ehelada ninka laga dilay ayaa ka warbixiyey sababta dilka iyo waxa uu salka ku hayo iyagoona cadaalad dalbaday allah u naxariisto injineer maxamed axmed cabdiraxmaan biraq ayaa allah u naxariista ee wuxuu saaka ku geeri ku dhaawacmay dukaankiisa oo ku yeela saybiyaano falkaasna gabar dilis ay ahaayeen iyo reer isqabtihii ka bilaabatay ee isqabad dhex maray asaga iyo gabar diriskiisa dukaan ku lahayd ayaa sabab u ah dilkiisa maxaa jira arrintaas daraa tii ka horreysay uu saldhigga ka dacwooday akhyaartii gashaan ka mid ahaa aniga arrintaas ninka saakin ninka qabtay oo la diriray ee diliyaa adeebidukeedina damiintay oo gabadha damiintay ayaduna waxay ku bilaawday toori toori si afay haa lugtuu fidiyey garbaduu ma qabta maxaa lugtuu fidana ninkii nin dila xamar waa ku batay waxna lama qabto waxna lama taro maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa kusii badanayay dilalka oo u dhacaya siyaabo kala duwan jufo ka tirsan beesha side ayaa nabadon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday walaayada islaamiga ah ee gado warbixin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder munaasabadan wayd mid ballaaran way nabadoon ku dooranaysay beesha cayli oo ka tirsan beelweynta sade ayaa ka dhacday diigaanka yaaqle ee hoos tagta degmada celcadda ee wilaayada islaamiga ee gado munaasabadan waxaa barbar soctay dowlad toban maalin qaadatay oo ay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku qaadanayeen duruus kala duwan waxaana goobta kulanka laga soo saaray bayaan ka soo baxay beesha cayli munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka culimada diinta islaamka iyo waxgaradka waxaana laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeen waxaa dowladda ka warbixinaya mid ka mid a odayaasha beesha waxaana uu ka waramayaa waxyaabihii ay ku qaateen iyo sida ay uga faa'iidaysteen dowladda dowladii loo fadhiyey rugniyo tarkiib oo dhisan bay ku dhisnayd rugniyadaas yaan wax ka taabanaya waxaa weeye rugniyadaas mar cashiraa la qaadanayey ku saabsan diinta islaamka yaa la qaadanayay shan kitaab baa la akhriyey shan kitaab oo mid walba midka kale say u kala wen yihiinba ka faa'iido badan yaa meesha laga faa'iiday kitaabahaas haddaan magacooda kor istaago oon xusno shantaa kitaab qur'aanulkariim waa lambar koow ka labaad oo ku xigo waxaa weeye waajibaatulmutaxatimaati macrifati kitaabka saddexaad islaaxulmujtamic weeye kitaabkaas oo asna qaali ah oo aad noo anfacay weeyaan qoobka afraad duruusulmuhimmati kitaabka la yidhaahdo lambarka shanaad oo ummad kasta sida ay u dhaqantuu dawru nuqubahana na tusaya shantaa kitaab waa la akhriyey waxaa markaani xafladda lagu soo dhoweeyey qaar ka mid a nabadoonnada iyo odayaasha wilaayada islaamiga ee gado waxayna soo dhoweeyeen kulanka ay beesha ku dooratay nabadoonka cusub beeshu waxay naga codsatay naqiibka ay dooratay oo asna ballanqaaday inuu shareecada ku hogaamiya inaan la qaadno naqiibkaas anagoo dee nuqubada ka mid ah haddana afkooda ku hadlaya waa idinla qaadnay nabadoonka waa doorateen waa soo keenteen waa noo keenteen sidaad noogu keenteen waan kaga guddoomaynaa waan nuqubada ayuu ka mid yahay waa naqiib cusub waxaan idinka rabaa saad u soo doorateen aad u garab istaagtaan ugu nastaaxaysaan maal iyo nafba aad ku garab istaagtaan aadna ka harin geedkan bes aadna oga dhigin intaas beesha ayaan kula dardaarmi lahaa dadka ka hadlay munaasabadda waxaa ka mid ah nabadoonka cusub ay beesha dooratay waxaana uu sheegay inuu beesha ku dhaqi doono kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka muslimiinta oo meesha iskugu imaaday waxaan salaamayaa salaanta ugu qiimo badan oo tii islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamay anugu waxaa lii doortay kitaabka ilaahay inaan ku hogaamiyo shareecada islaamka allaahu akbar allaahu akbar inaan ku hogaamiyo waxay igu doorteen kitaabka ilaahay inaan ku hogaamiyo aniga waxaa lii doortay kitaabka ilaahay inaan dadku ku hogaamiyo inay qaataan kitaabkaas lii dhiibay oo shareecada islaamka ah gebagabadii waxaa madasha laga akhriyey bayaanka ka soo baxay kulunka waxaana ku qornaa sida tan meeshaan insha allahu tacaala ayaan guda gelaynaa ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha reer celi walaayada islaamiga ee gado waxay dowlad socotay toban maalmood u qabatay waxgaradka iyo odayaasha beesha reer celi dowladaas oo ay barbar socotay shir iyo kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanayay aayaha beesha iyo arrimo kale oo muhiim ah shirkaas oo socday muddadaan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan kow beesha reer celi waxay dooratay nabadoon nabadoon axmed cabdi cali sacd oo ku hogaamin doono beesha shareecada islaamka insha allahu tacaala number labo beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka saddex beeshu waxay caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika insha allah beeshu waxay ka soo horjeedaa gulufka shareeca la dirarka ah oo uu horboodayo xasan sheekh maxmed xasan gurguurta iyo waxa loo yaqaano macawiisleyda iyo wixii la mid ah shan beeshu waxay ka soo horjeedaa dhalacaynaysaana heshiiska xaaraanta ahaa oo musabixi uu la galay abi axmed wasaaraha xabashada abi axmed namber lix sidoo kale beeshu waxay baraa'ataama ka qaadatay gaalada iyo gaala kalkaalka ugu dambayn beesha reer celi waxay mahadcelin ballaaran u jeedinaysaa allah subxaanahu wa tacaala marka koowaad mahad allaayaa iskale kadib sidoo kale waxay u mahadcelinaysaa walaalaha xarakatul shabaab almujaahidiin gaar ahaan walaayada islaamiga ee gedo sidoo kale beeshu waxay u mahadcelinaysaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirka taariikhiga ah oo maanta meeshaa nooga socda dhowaan waxaa degmada cilcadda ee wilaayada islaamiga ee gedo nabadoon cusub ku doortay beesha siyaad xuseen oo ka tirsan beelweyn tasade iyadoo ay sosootarayaan qabaa'ilka dooranaya nabadoonnada cusub ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa soo bandhigtay askar ka soo gasatay dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
kanaalka wararka alka taibal akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay askar taibiina oo isku soo dhibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan askarta kasoo muuqanaysa filimka cusub ayaa tiradooda gaaraysa ilaa iyo saddex askari kuwaas oo ka tirsanaa dowladda federaalka askariga koowaad ayaa lagu magacaabaa xasan saciid deeqo wuxuuna ka warbixinayaa qaabkii ugu biiray ciidamada dowladda federaalka iyo halka uu tababarada kusoo qaatay oo maalinka oo beriga macnaha oo uu joogo maalinka ciidamada qoranay buluburta leega qoray anugu meelahiyada iska soo joogo mise uun ku noolaana mise ku dhimana waa leega wada meysii saansiisa oona diyaaradaa noonagu qaaday maxanuunigii xerninac xanuunigii xerninac markan meesa joognay meesiyaa shan iyo labaatan beri ada joognay halii meesaan tababar aa noonagu sii tababar markaa meesii noonagu sii waa soo baxnay haddana maxaan waanayna qaadaa in kunuunina habeennimuu noona qaaday atuubiya noonugii atuubiya markaa noonugii waa saddex biloodaan joognay saddex bilood markaan joognay marka nimanka oo na tababaray nina maxaa la dhahay diribsiyaa la dhahay midna axmed axmedaa la dhahay anaga markaa mees nagu tababarayay tababarkiyaa noo soo dhamaaday tababarka markaa noo soo dhamaaday waa soo baxnay markaan soo baxnay haddana diyaaradii yaa noona soo saaray maxaanonu xero maslaxa noona keenay xero maslax markaa noona keenay markaa xero maslax noona keenay markaas haddana saddex biloodaan joognay meesi saddex bilood haddaan joognay labada askari ee kale ee kasoo muuqanaya muuqaalka uu faafiyey janalka wararka elka taib ayaa lagu kala magacaabaa nuur cali sane iyo cumar bashaar salaada nuur cali salaad ayaa ka mid ahaa askartii farakutiriska ahaa ee sida dirqiga ugu soo badbaaday weerarkii taariikhda galay ee cawsweyne halkaasoo xilli aroor ah uu ku habsaday weerar ku bilowday camaliyad nafurnimo ah kadibna isqabsatay jabaqda rasaasta iyo huwanka daryanka garneerada garbaha laga tuuro nuur iyo saaxiibkiisa ayaa ugu dambeyntii baaq u diray askarta baaqiga ku ah safka dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid a dalkeena soomaaliya waa noola qaad haddana gobolka oo galguduuda nuunugii oo coosweyne coosweyne haddana macnaha saan u sii socno bilaan sii socno markaan bisha sii socnay markaan coosweyne tagnay degmada coosweyne markaan tagnay coosweyne yaro iyo coosweyne ay kalata coosweyne oo yar markan saddex beri joognay coosweynena saddex kalataan joognay lixdaas beri maalinka todobaad oo sabdi aad subax sabdi aad hal saac iyo soddon ee saacadda anaa fiiray xambadaa bilaabatay xambadda markay bilaabatay niman oo odoy ciidamanka oo anaga iga tirsan waa ku dhinteen unuka u dhimo dhimasho badnaaday haddana macnaha anigoo ciidanmadeedu waa fiiri qaabeelkeedaan fiiri qaabeelkeed haddaan fiiri maxaan dhahay aniga anisaan hadday tahay bas waan dhahay aniga ana shacabnimadeyda aan aan iiroonan dhahay nimankii walaayada hoos imaaday haddaan hoos imaaday gacmo furnay ugu soo dhaweeyeen hadday isoo dhaweeyeen nin kasta oo beriga oo meeshaan ku jiro nin kastoo beriga meeshaan ku jiro meeshaas niyow inay fiicneen oo kastaa shaahu qaadani bas tale ah makuhaas nin kastoona macnaha oo oo caqligeedu leh haddau iskayga soo bax kara hadda iskayga soo bax
marka meeshaas ani waxaa dhahay nio saan tala kuma noqotee nio iskaga tagaa is dhahay saan tala kuma noqotee saan tala kuma noqotee iskaga tag waa is dhahay waa fiili marka tartiibkii hiro u baxay marka meesha waa qori lagu sii tartiibkiina ku baxay waxaa noo dhig onaga dhaqaajiyey jaaniskan arkay aan soo raacay marka si fiican waa lisoo dhaweeyey dadkaas kale in jaaniska in faaidaysan waa baaqi laha janalka wararka elka taibal akhbaariyah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay baahiyey muuqaalada askar kasoo goosatay dowladda federaalka kuwaasoo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si raxan raxan ah isku soo dhiibaya mujaahidiinta xilli ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sii kordhisay beegsiga askarta dowladda federaalka
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad toban ruux oo kenyaan ah ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay qeybo ka mid a dalkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar inta la xaqiijiyey ku dhowaad toban xubnood oo kenyaan ah ayaa ku dhintay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu shil xoogan ka dhacay ismaamulka majakoos ee dalka kenya taliyaha booliiska ayaa sheegay in shilkan oo ahaa mid aad u xoogan uu sababay inay naftooda waayaan sideed qof kuwaas oo dhammaantood goobta uu shilku ka dhacay ku nafbaxay shilka ayuu sheegay inuu si gaar ah uga dhacay waddada katangi majakoos iyo nairobiya waxayna si gaar ah waddadan ugu dhowdahay buundada river athi wargeeska star oo soo xiganaya ila wareedyo kale oo madax bannaan ayaa sheegay in dadkii ku waxyeeloobay shilkaas loola cararay isbitaalka shanaad ee majakoos si ay u helaan daawooyin iyo daryeel caafimaad oo deg deg ah shilkan ka dhacay ismaamulka majakoos ayaa ka mid ah shilalka kenya ka dhaca ay dadka badan ku dhintaan daraad ayay ahayd markii shilkan la mid ah oo ka dhacay ismaamulka muraanga ay ku dhinteen saddex ka mid ah ardayda wax ka dhigata dugsiga hoose iyo dhexe ee ismaamulka muraanga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo nagaynta